jabhad hubaysan oo ay samaysteen xag jir caddaana kana jira dalka kanada kana soo horjeeda muslimiinta ayaa looga dhawaaqay gobolka alberta oo ka mid a gobolada dalka kanada ahna gobolka labaad ee soomaalida ugu badan kanada ay ku nool yihiin marka laga soo tago gobolka ontario jabhadan ayaa isku magacowday tree bercent amaba saddex boqolkiiba oo ay ula jeedaan dadka maraykanka ahaa ee la dagaalamay boqortooyadii ingiriiska xilligii dhaqdhaqaaqyadii xoreynta looga madax banaynayay xukunkii boqortooyadaasi jabhadan ayaa waxa ay ku dayatay islamarkaasina ay bahawadaag la yihiin mid maraykanka laga aas-aasay doorashadii madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka barag obama kadib saddex boqolkiiba waxaa canada laga aas-aasay kadib doorashadii ra-iisul wasaaraha haatan talada haya ee dalkaasi justin tutro oo ku aadan oktoobar sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii balse intaasi ka horreysayba tababaro iyo diyaargarow ayayba kusoo jireen sida la sheegayo haddaba jaamac buule jaamac oo isna kanada la xiriiray ayaa warbixintan gaarka nooga diyaariyay booliska magaalooyinka calgary iyo edmonton ayaa bixiyey digdiino ay ugu digayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool magaalooyinka ugu waaweyn gobolka alberta oo dhaca galbeedka kanada ahna deegaanka labaad ee soomaalida ugu badan kanada ay ku nool yihiin calgary waxaa loo sheegay inay muslimiintu ka dhowrsadaan imaanshaha faras magaalaha maalinta axadda ah ee ay ciiddu ku beegan tahay maadaama ay kooxdani mudaharaad sharci darro ah ku dhigayaan olembik balasa oo ah beer nasasho oo ku taalla wadnaha magaalada calgary kana soo horjeeda xarunta dowladda hoose iyo maktabadaba mark lamuru waa wariye u shaqeeya warbaahinta fais ee kanada siddeed bilood ayuu baaritaan ku waday ugu dambayntiina waraysi ayuu la yeeshay madaxa jabhadda saddex boqolkiiba qaybteeda albeerta isaga oo ka hadlaya waxyaabihii uu aadka oola yaabayna waxa uu raadiyaha c b c ee magaalada edmonton u sheegay
researching it is the fact that they are actually staking out mosques in Calgary. And uh, Bo Wellings, um, Alberta's president and a very key figure within the group, told me in person.
Arrinta iigu naxdinta badan marka la fiiriyo intii aan ku guda jiray xog aruurinta iyo baaritaanka kooxdan waa xaqiiqda ah in ay ilaashanayaan masaajidda Calgary iyo in Bo Wellings guddoomiyaha alberta oo islamarkaana ah shakhsi saameyn weyn ku leh kooxdan uu ii sheegay oo weliba ii duubay in kooxdan ay guud ahaan ilaashanayso lix iyo toban masjid oo ku yaalla dalka kanada brofesor xuseen axmed warsame waxa uu labaatameeyo sanno degan yahay magaalada ugu dadka badan gobolka alberta ee calgary isaga oo macallinka ah jaamacadda magaaladaas waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban naga siiyo jabhaddan jaamaco waa arrin walaal naga yaabasatay weeyaan oo si deg degoon haddana noo soo gashay runtii gobolka albertaba gaar ahaan magaaladayeeda wax isku magacowda afka ingiriiska marka lagu idhaahdo w c a i ama u dhiganta well wide coalition against islam oo ah dadka isku bahaysay inay ka soo horjeesadaan islaamka dadkan musli islaamkuna uu khatar inagu yahay mudaharaad baan axadda samaynaynaa axadduna waa ciideennii marka ciiddaas ayaa ma garanaysa ay ku soo beegayaan dadkii muslimiintii marka waxaa looga digay inay magaalada tagaan oo ay suuqa bartinkiis tagaan barasare xuseen axmed warsame ayaa ka hadlayo tallaabooyinka ay qaadayaan muslimiinta calgary runtaa weeyaan oo magaaladii albeerta ugu weyneyd weeye waxayse la gudbeen de runtii inay muujiyaan inay kow ay dee dad yihiin laftigooga xoog leh oo ma garanaysaa isdaafici kara isla markaa af isku daafici karo dee hadda gacan qaadi mayno gacan haddii la qaado waxbaa ka jira laakiin marka waxay samaynayaan si ay u muujiyaan dadkani nacaybkooga dadkii kale ee kanadiyaankii ayay xoxoteen marka waxaa la samaynaya haddii laihahdo isla marka kuwana waxaan samaynaya ba waxaa la samayn doonaa mudaharaad kale oo lagu taageerayo muslimka guud ahaan axmed owbiixi abakar waxa uu ka mid yahay maamulka saxaaba masjid oo ku yaalla bartamaha magaalada edmonton ee caasimadda gobolka alberta soomaalida ugu badanna ay ku nooshahay waxa aan weydiiyey maamulka saxaaba masjid oo dhammaantoodba soomaali ah tillaabooyinka ay qaadayaan si ay u sugaan ammaanka dadka ku tukanaya masjidka runtii boolisku way yimaadeen masjidka way sii ba yimaadeen maanta ku tukaday oo ay mataqaana u sheegeen muslimiinta in maaragtay ay soo kordheen culays xagga maaragtay dadkan muslimka cadaadiya marka annagu waxaan ku tala jirnaa inaanu dadka dee aanu ogeysiino oo aanu aanu abuurno awareness inay dadku la socdaan xaaladda iyo xaaladii wax kusoo kordheen islamar ahaantaana ay ay qaadaan tallaabooyin ay isku ilaalinayaan insha allah maalmaha jimcaha waxaa masjidka loo buux dhaafiyaa si xad dhaaf ah dadka oo badan awgeedna ugu yaraan laba qudbo iyo laba salaadood ayaa maalmaha jimcada lagu tukadaa sidoo kale maalinta axadda ah ee berito oo ay kooxdan calaamaysatayna waxaa loo badinayaa in salaaddii ciidda la tukan doono halka ay sidoo kalena jiraan goobo caana oo ay muslimiinta edmonton carruurtooda u iidgeeyaan mar kale waxaan weydiiyey dadka tiradooda intaas la eg tahay waxa ay ka yeeli doonaan sida ay ammaankooda u sugayaan horta waxaan waxaan sameynaa waktiyada salaadaha matalan salaadaha jimcaha iyo ciidahoo kale waxaanu haayer islenay haayer gareeya security security guard booliska marmar waanu haayer garin jirnay marka doorkan waxaan islenay bal security idinku iyo volunteers fara badan oo waktiyada salaadu socotoo kale banaanka taagnaada oo dadka ilaa ilaaliyo waanu ku tali jirnaa marka laga tago calgary iyo edmonton oo ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka albeerta meelaha ay soomaalidu ku badan tahay gobolkan waxaa ka mid a tuulada brokis oo ay soomaali badani ka xoogsadaan ayaan muuse axmed waa gabarh soomaaliyeed oo ku nool brokis waxaanan ugu horreyn weydiiyey dareenka muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan soomaalida tuuladaasi ku dhaqan jaamaca waad mahadsantahay marka hore ilaa maanta ilaa shalay dadyow badan baan arrinkan ka kala hadlay ah saameynta amba dareenka ay ka qabaan gurubyadan hadda kooxahan hadda muslimiinta ka dhanka ah ee ka curdumay gobolkan alberta iyo gobollo kale oo kanada ka mid a waxaad moodaa si inaan dadka soomaalida uga yar aanay sidaa ugu sii dhuganin oo aanay wararka in badan saa uga sii warhaynin laakiin haddana way dareemi karaan marka laga bilaabo sanadkii hore ilaa imanka dadka baqasha way ku jirtaa oo socodka oo kale markii xilligii masaajidkii ku yaalay kubaag dadka lagu laayay dadka dareenkooda aada buu u kacay gobolka albeerta waxaa ku yaalla masaajidka ugu horreeyey ee laga dhiso dalkan kanada oo la dhisay sannadkii kun sagaal boqol iyo soddon iyo toddobadii masjidka al rashiid waxa uu ku yaallaa caasimadda edmonton waqooyigeeda marka la booqanayo forte edmonton bark oo ah goobtii ay degmadani ka soo aasaasantay kun toddoba boqol iyo sagaashan iyo shantii haddana ah meelaha dalxiiska loo tago masjidka al rashiid waxa uu ka mid yahay taariikhda ay reer edmonton ku faanaan